bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada wararka g n n qodobada subaxnimadan aan idiin diyaarinay kuwooda ugu dorkorona waxaa ka mid noqon doona midooda yurub oo sare u qaadaya taageerada dhaqaale uu siiyo soomaaliya dowladda soomaaliya oo go'aamisay inay yeelato hal afhayeen oo keliya maraykanka oo shuruud ku xidhay taageero militari uu siiyo soomaaliya faahfaahin kasoo bixaysa duqeyn ka dhacday gobolka jubbada dhexe madaxweyne koogeenka hirshabelle oo amray in gacanta lagu soo dhiga rag halkaasi kursi ka geystay kow iyo toban ruux oo laga soo badbaadiyey diyaarad markaasi ku dhacday magaalada muqdisho iyo weliba nabadoon xalay lagu dilay magaalada boosaaso qodobadaas iyo qodobo kale mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal taariikhdu waa labiiyo tobanka bisha juulaay laba kun siddeed iyo toban waxaad dhegaysateen qodobada warkeena kuwoodii ugu dor koronaa markaana kusoo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay taliyaha taliska guud ee milatariga maraykanka ka jooga qaaraddan afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom generaal thomas wildeser ayaa waxa uu hadal ka jeediyey kulan uu madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu kula yeeshay aqalka madaxtooyada ee magaalada nairobi wuxuuna kaga wada hadleen ammaanka geeska africa gaar ahaan xaaladda ka taagan soomaaliya iyo weliba south sudan genaraal thomas weldezer ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda maraykanka diyaaray u tahay in soomaaliya ay ka taageeri doonto muddo dheer oo in soomaaliya ay ka taageeri doonto muddo dheer oo ku xidhan haddii ay dowladda federaalka ay soomaaliya doonayaan inay markaasi ogolaadaan taageerada maraykanka dhinaca kale taliyaha taliska guud ee milatariga maraykanka ka jooga qaaradda africa ee magacooda loo soo gaabiyo africom waxa uu ku ammaanay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta kaalinta dalkiisa ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa soomaaliya iyo kaalinta ay ciidanka kenya kaga jiraan howlgalka nabad ilaalinta ciidamada amisom ee markaasi la dagaalanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle ayaa waxa uu amray in ay gacanta in gacanta lagu soo dhigo rag halkaasi gufsi ka geystay wariyaheena cabdikaafi xasan axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
aad baad umahadsan tahay cabdiraxiim madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlawe iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed ayaa shalay kelinkii dambe dib ugu laaftay magaalada jowhar kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali guudlawe oo ku warbixiyey safarkii ay ku maqnaayeen ayaa intaasi kadib waxa uu amar ku bixiyey in ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigaan islamarkaana shacliga hor keenaan dadkii ka dambeeyey fal kufsi ah oo loo geystay mid ka mid ah oo ka dhacay mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha magaalada jowhar loona geystay haweenay shan iyo siddeetan jir ah oo ka tirsan dadka barakacayaasha ee ku nool xeryahaasi marka laga soo tago hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu waxa uu sheegay uu booliska ku amray in gacanta lagu soo dhigo ee dadkii ka dambeeyey ee falkaasi kufsiga ah ee aan sharciga waafaqsanayn waxaan rabaa hal arrin oo ka dhacday aadna noo xanuujisay degmada jowhar duwaaye lahoo da'aha lagu xoogaan la yidhi lagu farxumeeyey waxaan rabnaa ciidamada qalabka sido inay wax cadowbaruufa keenaan ciddii dhibaatadaas ka dambaysay si sharciga loo horgeeyo oo wax looga qabto deegaanadan laguma aqaanin dhammaan inay ka dhacdo sidaad og tihiinba amba dowladda cabdulaahi yuusuf ha ahaato waa halkan ay ka soo degtay haddii hirshabeelle tahayna intaad ogeedana wax lagu dhisaayey dadka deegaankan ku nool waa dad walaala waa dad isjecel waa dhacdaan weligeeda noocaanoo kaleetooda ma dhicin waxaan rabnaa ciidamada qalabka sido gaar ahaan booliska iyo nabad sugidda inay wax cad oo maaragtayaa muuqdo arrintaasi sharciga loo geeyo baaritaankaas in la soo dedejiyo shakhsiyaadka ay u haayaan iyo haddii cid kaloo la tuhmaaya tahay qof kasta ee arrintaas gacan ka geysatana sidii maaragtay sharciga lagu horkeeni lahay shakhsiyaadkii fildaradaas iyo xumayntaas ka shaqeeyana gacan lagu siisana insha allah hadii la raalli ka noqdo waa abaal marinaynaa qofti wax maaragtaya caddaynaayo iyo wax lagu saacidaayo in dadkii fidnadaas ka shaqeeyey
marka laga soo tago hadalka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa booliiska hirshabeelle maalmo ka hor waxa ay soo bandhigeen saddex nin oo la tuhunsan yahay inay wax ka ogaayeen falkaasi kufsiga ah balse caddayma rasmi ah laguma hayo wariyaasha ku sugan magaalada jowhar ayaa maqal iyo muuqaal ahaan u baahiyey dhibaatadaasi lagula kacay haweeneydaasi da'da ah intaasi kadib warqad ka soo baxday wasaaradda warfaafinta hirshabeelle ayaa waxaa wariyaashaasi looga digay inay baahiyaan wararkaasi xasaasiyadda abuuri kara iyaga oo aanan fasax ka haysan maamulka hirshabeelle cabdiraxiim
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena cabdikaafi xasan axmed oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay midooda yurub oo ka mid ah hay-adaha taageerada dhaqaale siiya soomaaliya ayaa sheegay inay deeqaha bini-aadanimo ee soomaaliya ay sanadkan laba kun sideed iyo toban ay gaarsiiyeen siddeetan iyo sagaal dhibic shan yuuro kadib markii laga diyaariyey xaalad biniaad laga dayriyey xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya oondada soomaaliya loo kordhiyey ayaa waxaa kaloo qayb ka ah dalka jabuuti sida ku cad warka ka soo baxay midooda yurub deeqdan lacageed ayaa waxa ujeedku yahay in wax laga qabto arrimaha barakacayaasha abaaraha caafimaadka biyo nadiifa in la helo iyo waxyaabo kale oo la xidhiira dadka danta yar waxa uu sheegay midooda yurub in shan boqol oo milyan la siin doono dalka jabuuti si looga taageero qaxootiga halkaasi ku nool kuwaasi oo ka soo qaxay dalalka yemen soomaaliya etoobiya iyo eritrea warbixinta midooda yurub ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in kordhinta dhaqaale ay wax badan ka bedeli doonto arrimaha bini-aadanimo ee soomaaliya oo hadda maraysa meel liidataa warka subaxnimo ee g n n ayaa dhegaystayaal inagala socotaan ee wararkii naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in nabadoon caan ahaa xalay halkaasi lagu dilay waryaheena maxamed cabdi cali ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya
sheegayaan wararkii naga soo gaaraya gobolka jubbada dhexe diyaarado dagaal ayaa duqaymo la beegsaday saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin tuulada xasan kuusow oo ka tirsan gobolkaasi tuulada xasan kuusow oo duqayntani si gaar ah uga dhacday ayaa waxa ay u dhexaysaa deegaanada jawaari iyo ra-a xoole oo jubbada dhexe ka wada tirsan warar soo baxaya ayaa sheegaya duqayntan oo dhacday xalay xalay saddexdii habeennimo in lala beegsaday saldhigga shabaabka ay ku tababarayeen carruur yaryar dadka ee deegaanka ayaa waxa ay idaacadda galguduud u sheegeen duqayntani inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka kenya waxaana ay tilmaameen inay maqlayeen ilaa sagaal gantaal oo lala egtay xeradaasi shabaabka ay carruurta ku tababarayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in duqayntani lagu dilay ilaa siddeed dagaalyahan oo ka tirsan shabaab sidoo kalena looga gubay laba gaari oo mid uu yahay gaadiidka dagaalka shabaab oo duqayntani uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay sheegeen inay jiraan khasaare ka dhashay duqayntan oo dhankooda ama shacabka soo gaadhay cabdiraxmaan
aad ayaad u mahadsan tahay wariyana cabdikaafi xasan axmed oo qodobkaasi inoo faahfaahinay ugu dambeyntiina ilaalada xeebaha ee dalka maraykanka ayaa badbaadiyey koob iyo toban ruux kadib markii ay dhacday diyaaradii ay saarnaayeen oo maraysay buurta montejumba ee gobolka alzeka ee dalkaasi maraykanka qofna kuma dhiman shilkaasi balse dhowr ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii diyaaradii diyaaradoodii ay dhacday laba diyaaradood oo ah kuwa kuma kuwa kumaatiga u kaca ayaa laga howlgeliyey buurta montejumba shilka kadib si ay samata bixinta uga qayb qaataan baarayaasha ayaa su-aalo weydiiyey duuliyaha waday diyaaraddaasi shilka gashay si ay u ogaadaan sida uu shilka u dhacay rakaabkii diyaaradda ayaa laga helay meel dhulka ka sarreysa lix boqol iyo sagaal mitir sida ay sheegayaan ilaalada xeebaha dalka maraykanka intaas ayaan dhegaystayaal ku hakinayaa warka subaxnimo shabakadda wararka g n n warka waxaa idiin soo saaray idiina tabinayay anigoo ah cabdiraxiim duca jecel saaxiibkayga cabdikaaf ayaa gala qayb qaatay intaan ku kulmayno warkan war lamid ah waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo